bismillaahi araxmaani araxiim warkeenna duhurnimo qodobada maanta ugu doorka roonle waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadiyey ogolaashaha maamul goboleedka puntland ee qaabka ay noqonayso doorashada sannadkan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku wareejisay hal milyan oo dollarka maraykanka ah guddiga abaaraha qaranka si loo gaadhsiiyo dadka abaaruhu ay ku saameeyeen deegaannada maamulka somalilan ergeyga qaramada midoobey iyo wakiillo ka socda beesha caalamka ayaa gaadhay magaalada garowe si ay ugu biiraan wadahadallada halkaasi uga soconaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo madaxda maamul goboleedka puntland wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka masar ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho kuwaasi oo kulamo la qaatay mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee dalka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta kormeeray waddooyinka dib udhiska uu ka socdo isagoo bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dib udhiska soconaya guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka ayaa uga qaybgelaya dalka kuweyt shir looga hadlayo horumarinta hannaanka dimuqraadiyadda dalalka jaamacadda carabta guddiga badbaadada suxufiyiinta soomaaliya ayaa shaaciyey in labaatanka bishan la qabanayo shirweyne lagu dooranayo hoggaanka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed jaaliyadda soomaalida ee dalka kanada ee ka soo jeeda gobolka baay ayaa deeq lacageed gaadhsiiyey bukaannada ku jira isbitaalka guud ee magaalada baydhabo warkeenna dibaddana qodobada ugu doorta roonle waxaa ka mid ah saraakiisha dalka siiriya ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ka heleen qabri wadareed magaalada bilmiira oo dhowaan xukuumadda bishaar al asad ay dib uga qabsadeen maleeshiyaadka ururka daacish ugu yaraan soddon askari ayaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen iska horumaad dhex maray labada ciidan ee armeniya iyo asarbajaan gobolka lagu magacaabo nikorna karabaakh warkii oo dhan waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satelliteka adduunkaoo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
maalinimo axada saddexda bisha afaraad laba kun iyo lix iyo tobanka wafdi ka socda beesha caalamka ayaa maanta gaaray magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland wafdigaa gaaray magaalada garowe waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda etoobiya ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya xogayaha urur goboleedka igad iyo xubno kale oo ka socda beesha caalamka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo madaxda maamulka puntland ayaa wafdiga ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe waxaana hadda loo gelbiyey xarunta madaxtooyada maamulka puntland wufuuddan ayaa lagu wadaa inay goobjoog ka ahaadaan heshiis ay wada gaareen dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadiyey ogolaashaha qaabka doorasho ee puntland ay ogolaatay laba kun iyo lix iyo tobanka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu bogaadinayaa dadaalka dheer ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo dowlad goboleedka puntland ay u galeen horumarinta danta soomaaliya madaxweynuhu wuxuu si diiran u soo dhoweynayaa ogolaashaha ay maamulka puntland uu ku ogolaaday qaabka doorashooyinka laba kun iyo lix iyo tobanka iyo wixii ka dambeeya sidoo kale qabyo qoraalka heshiiska laga wada hadlay waa dadaal dheeri ah waxaana ku jira qodobo aad muhiim u ah oo ay habboon tahay in looga wada hadlo loogana heshiiyo madallada jira sida tan hogaamiyaasha qaran n l f iyo oo dhowaan dhici doona iyo hay-adaha dastuuriga sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu u mahadcelinayaa dhammaan beesha caalamka shacbiga isimada waxgaradka iyo ururada bulshada dadaalka ay mar walba la garab taagan yihiin soomaaliya ugu dambayntii madaxweyne xasan sheekh wuxuu ugu baaqayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadba iyo beesha caalamkaba inay gargaaraan dadka ay saamaysay abaaraha ee ka jira dalka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku wareejisay hal milyan oo dollar guddiga abaaraha qaranka si loo gaarsiiyo dadka abaaruhu ay ku saameeyeen deegaanada maamulka somalilan warkaasina waxaa inoo hayaa waryaheenna maxudiin macalin cabdulle dhegaystayaal naga raalli ahaada warkaasi dib ayaanu ugu soo laaban doonaa wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka masar ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho kuwaasi oo kulamo la qaatay mas-uuliyiinta dalka ugu sarraysa waa kan cabdirashiid nuur ibraahin oo noo faahfaahiya
guddigii ballaaran oo waddanka masar ka socda hogaaminayo wasiir ku-xigeenka ee arrimaha dibadda ee waddanka masar ayaa saa ka soo gaaray magaalada muqdisho waxaana degada diyuuradaha magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo hogaaminayo wasiiru dowlaha madaxtooyada wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda gudoomiyaha gobolka banaadir iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya wafdiga marka lagu soo dhaweeyey kadib magaalada muqdisho waxa ay soo kormeereen ama booqasho ay ku tageen dugsiga tababarka ee ciidanka booliska soomaaliyeed ee jenaraal kaahiye halkaasi oo islaan sharaf ay ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliyeed ay ka qaateen sidoo kale halkaasi ay astaanta wadankaasi masar ay ciidamada booliska soomaaliyeed halkaasi ay ka qaadeen iibsan soomaaliya sidoo kale hees aada u wanaagsan oo dhanka afka carabiga lagu luqeynayo ciidanka fanaaniinta kooxda heegan ay halkaasi ka qaadeen waxa wasiir ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliska waxa ay gaaf wareegeen ciidanka cutubada ciidanka ee loo loo carbiyey in ay islaanta siiyaan ama ay mas-uuliyiintaasi soo dhaweeyaan sidoo kale waxa uu kulan gaara u qaatay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed wafdiga ballaarnaa oo hogaaminayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi masar intaasi kadib waxa ay sidoo kale ay kormeereen ciidamo ka tirsan kuwa booliska oo tababar qaadanaya tababarka jenaraal kaahiye waxauna wasiir ku-xigeenka ku dhiirigeliyay hawsha ay u hayaan qaranka soomaaliyeed iyo howlaha kala gedisan ay ciidanka booliska soomaaliyeed u hayaan ummadda soomaaliyeed waxauna sheegay in dhalinyarada haatan tababaranaysa inay yihiin mustaqbalka dalkan soomaaliya waxauna sidoo kale sheegay in akademiyada waddankaasi masarna ay tegi doonaan ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliyeed si halkaasi aqoontooda ama garaadkooda kor loogu qaado xagga tababarada intaasi kadib waxay wafdiga kulamo ay la qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ay kala hadleen cilaaqaadka labada dowladood iyo sidii loo xoojin lahaa iyo sidii loo horumar lahaa arrimaha ay kamid yihiin waxbarashada caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo amniga waxaana saxaafadda sdajiro la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiir ku-xigeenka dowladda waddankaasi masar waxayna sheegeen in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay sidii horumar ballaaran waddanka masar ay qayb kaga qaadan lahayd iskaashi dhinaca hay-adaha dowladda iyo horumarinta adeegyada bulshada
dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta ku wareejisay lacag gaaraysa hal milyan oo doolarka maraykanka ah guddiga abaaraha qaranka si loo gaarsiiyo dadka abaaruhu ay ku saameeyeen deegaanada maamulka somalilan warkaasina waxaa inoo faahfaahinayaa muxidiin macalin cabdulle dhaqaalahan oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku nool deegaanada somalilan ayaa gaaraya hal milyan oo dollar taasi oo ka timid madaxda iyo shaqaalaha dowladda soomaaliya oo dhaqaalahan iska soo aruuriyey waxaana lagu wareejiyey guddiga abaaraha qaranka dalka oo islamaantaba u amabaxay magaalada hargeysa si deeqdan ay u wareejiyaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cumar carta oo garoonka muqdisho kulan kula qaatay xubnaha guddiga oo qaybna ay ka ahaayeen wasiire ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in dhaqaalahan oo hordhaca kaalin ay ka qaadan doonaan yaraynta baaxadda abaaraha ka jira gobollo ka mid a somalilan waa lacag hordhac ah lacagtan halka milyan ee doolara waa lacag hordhac ah oo loogu talagalay oo laga gooyey oo iska gooyeen dhammaan madaxda iyo shaqaalaha dowladdu laga soo bilaabo madaxweynaha golaha wasiirada baarlamaanka shaqaalaha intaba ay iska gooyeen oo ay ugu deeqeen walaalahood si loo gaarsiiyo gargaarkan degdega waxaa laga yaabaa in dhaweyd inay isweydiinayeen dadka reer somalilan oo lahayn maxaa ku dhacay walaalihii waa soo socon intana waa hordhac waa qaybtii ugu horreysay ee intii dowladda ah tii shacbigu weli way hadhay oo iyadana insha allahu tacaala ay qaybtoodii ka qaadan doonaan wixii wanaaga idiin soo kordha waa wax annaga noo soo kordhay wixii dhibaydi ku dhacdaana waa wax annaga dhibteedii aanu idila qaadanayno oon idila wadaagayno sidaasi oo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar carta waxa uu sheegay in tallaabadan ay tahay mid allaah loogu dhowaanayo oo lagu badbaadinayo dad ay isku biirsadeen biyari iyo cunala-aan sida uu sheegay waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo tani maaha lacagtan waa mid ilaahay loogu dhowaanayo maaha mid siyaasadaysan maaha mid kale waxa weeye wax ilaahay loogu dhowaanayo waana wax layska jaray oo aan ahayn in in in istus iyo waxa aan ahayn laakiin lala gaaro dadka taa weeyaan tugu muhiimsan ee aan meeshan anagu maanta halkan aan uga damqanayno xanuunna nagu hayso waxa shacbiga soomaaliyeed meel kastoo joogaanba ay ka dhacday maaha oo keliya ino somaliland oo keliya maaha soomaaliya oo dhan bay dhibaatada abaaruhu ka taagan yihiin waxay ka taagan yihiin gobollada hiiraan bay ka taagan yihiin shabeellada dhexe ka taagan yihiin shabeellada hoose ka taagan yihiin gobollada maxaa la yidhaha shabeellada dhexe ka taagan jubbada dhexe ka taagan yihiin waxay ka taagan yihiin sidoo kale galmudug iyo puntland intaba way ka taagan yihiin marka ma aha maxaa la yidhahdaa wax uun gooni ku ah laakiin waa wax baahsan oon ilaahayna ka baryayno inuu naga kor qaado haddii alla idmo maxaa la yidhahdaa dhibaatadan soomaali oo dhan soo gaarsiisay
ugu dambayn madaxda somalilan ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ku ammaanay doorkay ka qaadanayaan ka hortagga abaaraha iyo badbaadinta dadka ay saameeyeen abaarahaasi waxaan jecelahay halkan inaan dowladda iyo madaxweynaha iyo dhammaan maxaa la yidhahdaa guddidii soo jeedisay iyagana ugu hambaliyeyno go-aankay qaateen ahayd inay joojiyaan maxaa la yidhahdaa diiwaangelintii inay joojiyaan maadaama abaaro ay ka jiraan khaasatan weliba gobolada gobolladaas oo ay noqotay inay dib loo dhigo si aa loo loo looga looga qayb qaato ino gurmadka abaaraha
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta kormeeray waddooyinka dibudhiska uu ka socda ee magaalada muqdisho isagoo bulshada soomaaliyeedna ugu baaqay inay ka qayb qaataan dibudhiska ka socda magaalada aalaba gobolka banaadir waxaa inooga soo warramo wariyaheenna nuur saciid khaliil
waddooyinka uu booqashada ku tegay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale waxaa ka mid ah waddada isku xirta isgoosyada danwadaagta iyo soobe sidoo kale guddoomiyaha waxa uu booqday waddada isku xirta isgoosyada sayidka iyo holwadaaga ee magaalada muqdisho duqa magaalada muqdisho ayaa indhendheeyey sida ay haatan u socdaan dib u hagaajinta waddooyinka magaalada isagoo ku bogaadiyey howlwadeenada dhismaha iyo shirkadda kulmiye inay sii xoojiyaan horumarka caasimadda si loo hagaajiyo isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha waxa uu sidoo kale dhiirigeliyey guddoomiyaha gobolka banaadir inuu soo dhoweynayo shirkadaha dhismaha ka shaqeeya si markaasi looga qayb qaato dib u dhiska waddanka islamarkaana looga maarmo shirkadaha shisheeye kormeer kadib waxaa warbaahinta u waramay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane
marka soomaali waa israacday soomaali caasimadooda inay dhiftaan bay u midoobeen soomaali waxay ku fikireen waddanka ayagaa burburiyey oo gacmahooda ku dumiyey inay gacmahooda ku dhisaan bay ku fikireen aad baan uga mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka fikirkii ahaa markuu xafiiska yimid inuusan wakhti kale wax kala gelin ousan dhul ku mashquulin ousan siyaasad kale ku mashquulin oo uu ku mashquulay keliya dhismaha waddooyinka
magaalada muqdisho ayaa haatan laga dareemayaa isbeddel wanaagsan oo dhanka waddooyinka ah xilli guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada uu ugu baaqi shacabka soomaaliyeed inay door ka qaataan dib u dhiska caasimadda
mahadsanid nuur saciid haliil guddiga arrimaha dibadda baarlamanka soomaaliya ayaa uga qaybgelaya dalka kuweyt shir looga hadlayo horumarinta hannaanka dimuqraadiyadda dalalka jaamacadda carabta warkaasina waxaa inoo haya yuusha cabdulaahi cumar
guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka qaybgelaya shir ay soo qabanqaabisay jaamacadda carabta kaas oo looga hadlaya qaabka horumarinta dhismaha hannaanka dimuqraadiyadda iyo hannaanka dowladnimada iyo sidoo kale sidii loo heli lahaa qorshe dowladda dal ahaan iyo dad ahaanba ay wax ugu qabsanayso waxaa warbaahinta qaranka kaga warbixiyey shirkaas iyo waxyaabaha looga hadli doonaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda brofesor maxamed cumar dalxa
dhismaha ma aragtay hannaanka dimuqraasiyadda iyo qarannimada sidoo kale umuuraha la xiriira sidii ma aragtay loo heli lahaa qorshe oo hay-adaha maaragtay dawladdu oo iyaga markaas dal ahaan iyo dad ahaan markaas ayaga waxay u qabsadaan marka runtii baarlamaanka soomaaliyeed oo si gaara guddiga arrimaha dibadda oo ma xadkaa xiriir maaragtay kala dhexeeya ayaa waxaa noo suurta gashay inaan kaga soo qeybgalno shirkaasi annaga oo xubnahaasi shanta ah oo aan hogaaminayo iyo weliba dhinaca dawladda oo wasaaradda qorsheynta iyo dhinaca maaragtay dareendhanka guud oo iyagana laba hadlo soomaaliyeed oo matala ay ka kasaamaan sidii carab siyaasad minaysan ay u qaadan lahayd sida loo dejin lahaa duruufaha dhibcatooyinka dhaqaale ee ka jira siyaasad iyo amni sidoo kale dowlad weliba waxay ku xisaabtanaysaa qorshe haddaana aanan qorshe aadan lahayn meel aad waxgaarsiin kartin ma jirto wasiirka qorsheynta maaliyaasada dee maaragtay runtii farcaynteed daahira annaga sida ka wada qeyb galnay iyo heshiiskiina dhinaca dowladda soomaaliyeed ee fulinta kala gashay waxay ahayd labadaba arrin aada iyo aada dowladda soomaaliyeed ay u tahay in hay-adaheeda dastuuriga oo baarlaman iyo xukuumadda inay qorshaha dunida carabta ay ugu tala gashay siyaasad ahaan iyo amni ahaan iyo bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaanba inay dowladda soomaaliyeed iyadana qeybta ay danaynayso inay usoo bandhigto dhowaan ayay ahayd markii guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka ay magaalada qaahira kaga qayb galeen shirka baarlamaanada adduunka kaas oo loogu hadlay arrimo badan oo soomaaliya quseeya
guddiga badbaadada suxufiyiinta soomaaliya ayaa shaaciyey in labaatanka bishan la qabanayo shirweyne lagu dooranayo hoggaanka suxufiyiinta qaranka warkaasi waxaa inoo haya oo hadda isuudiyaha igula sugan wariyaheenna maxamed xasan cali national
shirkan jaraa'id ee saxaafadda uu qabtay maantay magaalada muqdisho guddoomiye ku-xigeenka guddiga badbaadinta saxafiyiinta soomaaliyeed ee nosage ayuu waxa uu kaga dhawaaqay in labaatanka bishan magaalada muqdisho lagu qaban doono shirweyne looga hadlayo aayaha wariyaasha soomaaliyeed laguna dooranayo hoggaanka cusub ee nosage kaas oo ay ka qaybgeli doonaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta iyo bahda warbaahinta sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi
haddaba guddiga oo u hoggaansamaya go'aankaasi ka soo baxay maxkamadda raafaanka kadibna sameeyey la tashiyo badan oo aan la yeelanay suxufiyiinta soomaaliyeed kuwa jooga gudaha iyo kuwa dibaddaba waxaa guddiga uu si rasmi a uga dhawaaqayaa in shirweynaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka ee nusoj la qaban doono labaatanka bishan afraad ee hadda aan ku jirno ee abriil sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana ka soo qaybgeli doonaa dhammaan suxufiyiinta soomaaliyeed dal iyo dibadba waxaanan soo dhowaynaynaa la tashiyada iyo xiriirka ay nala sameeyeen suxufiyiinta soomaaliyeed ee jooga gudaha dalka iyo dibaddaba waxaanan qorshaynaynaa in shirkaasi uu noqdo shir ay ka soo qayb galaan guud ahaan suxufiyiinta soomaaliyeed
ismaaciil sheekh liif oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga badbaadinta saxafiyiinta soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in shirkan uu u furan yahay dhammaan bahda warbaahinta soomaaliyeed balse aysan jirin inay cid gaar ah ay u wadato shirkaasi maadaama looga hadlayo masiirka wariyaasha soomaaliyeed
sida aan ognahay dastuurka nusaj wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dib in loo eego oo wax laga bedelo u yahay ururka saxaafadda ee nusaj waa urur qaran oo saxufiyiinta soomaaliyeed oo dhan ay qayb ka yihiin ma ahan oo keliya qofkii saxiixay warqadda ama aidikaarka nusaj haysta keliya inuu yahay ururkaasi ma aha laakiin maadaama ururkani uu yahay ururka qaranka suxufiyiinta soomaaliyeed qof kasta oo suxufi ah oo soomaaliyeed si tooso ayuu xubin uga yahay ururkaasi marka qof kasta oo suxufi ah oo soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb galo shirweynahaas
muddo laba bilood ah ayaa laga joogaa markii la aasaasay guddiga badbaadinta saxafiyiinta soomaaliyeed ee nosog waxayna ay ku guulaysteen inay xal ka gaaraan khilaafkii u dhexeeyey dhinacyadii isku hayay hoggaanka ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee nosog
jaaliyadda soomaaliya ee dalka kanada ee ka soo jeeda gobolka baay ayaa deeq lacageed gaarsiiyey bukaanada ku jira isbitaalka guud ee magaalada baydhabo warkaasina waxaa magaalada baydhabo inooga soo diray wariyaheenna siraaji sheekh isxaaq deeqdan lacagta maanta lasoo gaarsiiyey bukaanada ku jira cisbitaalka gobolka baay ayaa waxa ay gaaraysay konton iyo shan milyan oo shilinka soomaaliga waxaana iska soo aruuriyey jaaliyadda haweenka koonfur galbeed soomaaliya ee dalka kanada waxaana lacagtaasi loo soo wakiishay haween ay hormuud ka ahayd maamo binto shariif oo hormuud u ah haweenka muxsiniinta gobolka baay bukaanada loo qiibiyey lacagta ayaa waxay iskugu jireen kuwii dhowaan waxyeelada ka soo gaartay garaxyadii ka dhacay magaalada baydhabo iyo kuwo la daaradhacaya xanuunyo kala duwan kuwaas oo laga kala keenay gobollada baay bakool iyo gedo agaasimaha cisbitaalka gobolka baay cabdifataax xaashi sagaashoos ayaa waxaa jaaliyadda gabdhaha ee dalka kanada ugu mahadceliyey lacagtan maanta ay soo gaarsiiyeen bukaanada ku jira cisbitaalka gobolka baay mar labaad mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa guddiga oo markaas hooyooyinka ay hogaaminayso maamo bintow oo islamarkaasana hoggaanka ay u wadaan islamarkaasana si wanaagsan ay nagu soo gaarsiiyeen maamulka isbitaalka lacagtan annagana waxaan rabnaa si wanaagsan oo alla kacabsi ah lacagtii loo bixiyo in maanta la soo gaarsiiyo bukaanada isbitaalka gobolka baayo ku nool lacag deeq ah islamarkaasina ay ka timid jaaliyadda koonfur galbeed ee ku nool toronto canada jaaliyaddaas oo ah gabdho keli oo markaasi ka socda koonfur galbeed gabdhahaasoo koonfur galbeed oo markaas isku soo xilqaamay eena arkeen baahida ka taagan isbitaalka gobolka baay kadib markii ay juhdi dheer ay sameeyeen ayaa maanta waxaa noo saamaxay in anigoo ku hadlayo maamulka isbitaalka agaasimaha isbitaalka magaciisa in lacag intaan gaarayso oo konton milyan aan ka gudoomo islamarkaasna loo- oo loogu talagalay eh, sha- eh, isbitaalka dadka jiifa oo danta yar ee isugu dhex jiraan hadday noqon lahaayeen dadkii qaraxyadu wax ka soo gaaray iyo dadkii kala tawaalaysanaa oo isbitaalka waqti xaadirkan jiifo isbitaalka aad u jeedaan waqti xaadirkan waxaa jiifo tiro gaaraysa boqol iyo wax la jiro ee waxaan rabnaa tiradaas oo dhan inaan wada gaarsiino cid iyadoona aan laga tegaynin maamumaano maxamed nuur oo ka mid ahayd haweenkii loo soo wakiishay gaarsiinta lacagta bukaanada ku jira cisbitaalka gobolka baay ayaa faahfaahisay tirada lacagta iyo shakhsiyaadkii soo dhiibay dhibaataysan war haan dhiiba wuxuuga soo gabdhoogi mayla eraa isku danqadi dhibaatada geega baydhabo ku jarta i daryeel xumada haysata mayla eraa isu dadka inta ka nool haadeen kuwa mayla eraa is xabada dhaawacdi kuwa bukaanay caadin jiifa haadeen dad eedan tabaalaysan runtii wal oo eedanka faanu gabdho ku nool toronto ee canada eed eedan mahadsanyin ma e baahadana toonta shileedya laha ku kooban waliba aan ka baaqanay gabdho isan siilamid eh magal un baaq umandiraan waayo usiilamadi hor maha ku damban haddana wali lana gabdho isan siilamid eh qaybo shalgadiisan ee mayl eraay caalamka ku noolan ama dalkagooda mise dibadahooda ini isan dadkiin ku damqatan lan walba geega dadya walan qododay ma e baahi oo mayl eraay is hal maalin walaha dhiibi kadoolas ee sidoo oo tirada yahay dollar ahaan lama ku gutado gobol markii uu nakaasha ku weelina tan isin argaasan inta konton ilaa milyan isiyay boqol iyo konton siraaji shaisaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wasaaradda cad- cadaaladda ee maamulka galmudug ayaa ugu baaqday dadka inay sameeyaan isku soo bax roobdoon ah si uu alla uga dulqaado ummadda soomaaliyeed abaaraha saameeyey warkaasina waxaa magaalada gaalkacyo inooga soo diray cabdirasaaq maxamed axmed iyadoo jiraan abaaro iyo dhiiraan baaqsan oo ka jira qaybo fara badan oo ka mid ah dalka soomaaliya sidoo kalena ay ka jira abaarahaasi deegaanada dowlad goboleedka soomaaliya ee galmudug waa waxa maanta wasaaradda u qaabsayo arrimaha diinta galmudug oo ugu dhaqda shacabka galmudug oo soomaaliya uga dhaxyo iyo allabari reesdoona wasiirka wasaaradaasi sheekh muuse alla cabdiraxmaan axmed oo siri daraaday gobolka magaalada gaalkacyo kaga hadla arrintaasna waa waxa uu sheegay in maadaama la dhaqaalo roobaadka islamarkaana ay ka jiraan abaaro iyo diyaraanbaasa deegaanada galmudug bulshada ay usugu soo baxaan alla bari iyagoona soomayo muddo saddex maalmood waxaa kale oo wasiirku sheegay in loo kaalmeeyo dadka haystaan abaaraha iyo diiraanta ka jirta qaybo ka mid a deegaanada galmudug wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta galmudug sheekh muusal cabdiraxmaan axmed ayaa sidoo kale sheegay in arrintaa qariyay soo jeedisay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana faaqaaniyo midda la socda waxaasi hadalkii dhowaan ka soo baxay wasaaradda awqaafta si kastaba hata hadalkan ka soo baxay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka galmudug oo ku aadan in loo fasaxo roobdoon ayaa waxa uu kusoo duulmaya iyadoo waraa oogan lagu soo sheegayo qaybo kamid a deegaanada galmudug kuwaas ay ku dhigteen abaaro oogan sidoo kale ay ka jiraan yaraan baadsan cabdirasaaq maxamed axmed radio muqdisho gaalkacyo
beeralayda gobolka shabeellada dhexe ayaa dib u bilaabay tacabka beeraha kadib markii alle mahadii uu irmaanada- uu irmaanaaday ama uu biyo keenay webiga shabeelle oo horay u guray warkaasina waxaa jowhar inooga soo diray abuukar bacadle toddobaadadii aynu ka soo gudubnay ayaa webiga shabeellay noqday mid guray iyadoo ay dhex isticmaalayeen dadka dunyada gaadiidka hase haatee maalnimadii shalay gelinkii dambe ayaa laga dareemay biyo cusub oo keenay webiga shabeelle oo marba marka ka dambaysa isa soo taraya dad fara badan oo isku jira beeraley iyo xoololey oo noloshooda ay ku xirneed biyaha webiga shabeelle oo dega webiga hareerihiisa ayaa halkaasi usoo daawasho tegay si ay u xaqiijiyaan biyaha uu keeno webiga shabeelle webiga shabeelle qaybaha uu ka mar gudaha magaalada jowr gaar ahaan xiintoyda ayaan waxaan kula kulmay ah, dad fara badan oo halkaasi ku sugnaa oo u badan beeraley qaar kamida beeraleydaasi oo u warramay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ay si aada ugu faraxsan yihiin biyaha uu keeno webiga shabeelle waxaan ugu faraxsannahay hadda maanta hubigiin uu biyo keenay oo beerihiin uu waraabaya xoolihiin oo biyacabayaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay alxamdulilah biyihii hore waa naga baxeen oo cudurka nagu riday oo carruurtayna ay ku dhammaatay isbitaalada ay wada geeyeen alxamdulilah maanta hadda waxaan ku faraxsannahay inuu hubigiin uu biyo keenay anigoo ah magacii xuseen cabdullaahi shabiili oo xuseen carabku magac dheer oo degmada jowr qaasistunba xaafadda boolisheekh alxamdulilah hubigii waa noo biyo keenay qaar kamida beeraleyda ah ayaan kula kulmay beertooda iyagoo ku sugan waxayna iga warbixiyeen biyo la-aanta webiga shabeelle beerahooda dalagyadii ka soo go-ayay in ay ro- tallaleen inshallah eh, marka hore horta webigu inuu noo yimaado eh, runtii waa ku faraxsannahay sababtoo ah dadka webiga jiinkiis degan ama dadka soomaaliyeed ba aan wada dhawr dhammaantood waxay ku nool yihiin webigaas iyo wixii dalaga oo lagu abuuro oo beerahaasu ka soo baxaan runtii dhib weyn aan dareemaynay haddaan nahay dadka soomaaliyeed meel kastoo aan ku nool nahayba sababtoo ah dalagga webiga nooga soo baxa beeraha aan ku abuurinaan dalkao dhan laga quutaa oo dhaqaaluhu dadka iyo dunyaduba ay ku nool yihiin marka kolley shalay galabuu noo soo bilowday webiga waxaan rajaynaynaa ilahay idinkiisa inuu noo soo buuxsamo oo mataqaanaa meel kasta oo dhulka soomaaliya webiga shabeelle intuu taga jiro inuu waa taga ilaahay ka baryaynaa iyo muddo hadda konton sano qiyaastii laga joogo mar waa dhacday biyo la-aanta noocaana sidii ay runtii odayaal hore ay nooga taariikheeyeen dhinaca kale beeralaydu waxay dhaleecan u soo jeediyeen hay-adaha samafalka oo ay sheegeen xilliga ay u baahan yihiin gargaarka in aysan waxba siinin hase ahaatee xilliga beerahooda ay soo go-aan in ay ku soo fatahaan gargaar halkaasina dalgadii beerahooda ka soo go-ay ay ku yimaadeen qiimo jab iyo horta hadda wax hay-adaha la tilmaami karo oo hadda dalkan wax u qabtaan maba jiraanba bal waxaabaan dhihi karnaaba hay-aduhu waxayba dileen wax soo saarka dalkayba hoos u dhigaan sababtoo ah markii xilliga hadda loo baahnayo oo webiga u gurayo ay beeruhu eber ahaayeenoo dadka u dhibaataysnaya waxaa laga rabay inay mucaawina iyo wixii waxtara keenaan marka noo keeni mayaan danay nooga dhacaan hadda markii webiga noo soo bilowdo abuurka oo noo soo go'o oo dadku inta wax abuurtaan miruhu usoo go'aanay wax keenaan si mirahaas loo gada waayo oo qofkuna dadkuna ay uga hima jabaan inay wax abuurtaan abubakar maxamed bacadle warbaahinta qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe degmada jawar
haatanna warkiina dibadda saraakiisha dalka siiriya ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ka heleen qabri wadareed magaalada bilmiira oo dhowaan xukuumadda bishaar al asad dib uga qabsadeen maleeshiyada ururka daacish qabrigaasi ayaa la sheegay inay ku aasnaayeen meydadka ilaa afartan qof oo ay ku jireen dumar iyo saddex carruur ah ciidamada asad ayaa magaalada qadiimiga ah ee bilmiira ka qabsaday isis toddobaadkii hore bilmiira waxay ku jirtaa liiska goobaha taariikhiga ah ee u diiwaan gashan hay-adda sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay yunesko horeyna waxay u ahayd magaalo ay u dalxiis tagaan kumanaan qof sannad walba isis ayaa magaalada bilmiira ka qabsatay ciidamada dowladda siiriya dagaal maalmo socday oo bartamihii bishii mey ee sannadkii hore intii ay magaaladaasi gacanta ku hayeen isis ayay dad badani ay ka qaxeen ugu yaraan soddon askari ayaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen iska horimaad dhex maray laba ciidan ee ay armeniya iyo azarbajaan gobolka lagu magacaabo nikorno karabakh dhinaca dalka azarbajaan ayaa xaqiijiyey tirada askarta iska horimaadkaasi uga geeriyootay taas oo tiradooda ku sheegeen ilaa labaiyo toban askari dhinaca kalena waxay sheegteen armeniya inay ka geeriyoodeen siddeed iyo toban askari labadaasi dal ee armeniya iyo azarbajaan ayaa labaduba waxay horey uga tirsanaayeen dalweynihii horey loo odhan jiray midooda sofiyeeti tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal isagoo intaas noogu dhan bal aan idiin dulmaro qodobada warka ugu doorka roon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa bogaadiyey ogolaashaha puntland ee qaabka ay noqonayso doorashada sanadkan laba kun iyo lix iyo tobanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku wareejisay hal milyan oo dollarka maraykanka guddiga abaaraha qaranka si loo gaarsiiyo dadka ay abaaruhu ku saameeyeen deegaanada somalilan ergeyga qaramada midoobay iyo wakiillo ka socda beesha caalamka ayaa gaadhay magaalada garowe si ay ugu biiraan wadahadallada halkaasi uga soconaya ra-iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland wafdi uu hogaaminayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee masar ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho kuwaasi oo kulamo la qaatay mas-uuliyiinta ugu sarraysa dalka warkii akhyaartaanu jecelnahayo maanta waa naginta